أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سنقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ومدين ما بعد آه، سورة أخرنا إن شاء الله وسورة الشورى وأنا مكية وأنا سورة ذا حواميم تلي هذا أي كم انتهي oo yidhaahdaan culummadu xamiim waxaa weeye waa qur-aanka maaragtay dhuuxiisa wey macnaha macaanida tawxiidka iyo asaaska diiniyaadka ay ka hadlayaan waa macaani aada iyo aada u weyn wey laga soo bilaabo ilaa kaafir fusilad maaragtay xamiim caynsiin qaaf ilaa suurat laxqaaf kuwaasaa xawaamiim la yidhaahdaa yacni waa qur-aanka meelaha dulucdiisa wey oo asaasiyaadka tawxiidka iyo nubuwada iyo aakharada maaragtay bacthiga sugitaankiis iyo mushrikiinta iyo caqaa-idka faasidkooda radintooda ayay aada suuradahaas iyo qisaskii hore oo mulakhas ahaa oo dadkii hore oo maaragtay ambiyada beeniyey sidii loo halaagay marka waa suurado aada iyo aada u culculusha waa arki doonaa suuradda xamiim caynsiin qof marka waxaa waa xuruufulmuqaaca ilaah baa yaqaano muraadka laga leeyahay culimmada ugu soo dhow warka macquulka macnaha waxay xuruuftan waa xuruufta uu ka kooban tahay luqada carabiga qaarka ugu fasiixsan weliba oo shan iyo toban xaraf way inta ku jirta xuruuf muqadacada xuruufta kalena xuruuftao dhanna waa sideed iyo labaatan shan iyo tobankaasi waa xuruufta weliba aada loo su isticmaalo waxay yidhahdaan culimmada qaarkood macaanida waxaa weeye war carabay waxaad leedihin qur-aankan maxamedaa soo abuurtay qur-aankana waa luqa alcarabiya xuruuftaasuu ka kooban yahay hadduu maxamed soo abuurtay adinkuwa fasaxo iyo gabyaa iyo aftahmo waa idinku jiraane waayaha idinka samaysta haddaanan awoodin ogaada waa xaq alle ka yimida subxaanahu wa tacaala fain lam tafcaluu walan tafcaluu fattaquu naara alatii waquuduha annaasu walxijaaratu cid lkaafiriin haddaadan qur-aankan matalkiisoo la imaanayn hadde waa xaqee wuxuu ka digaayo maaragtay ka digtoonaada kadalika ay kamaa sidii awxaa ilaa man kaana qablaka min alambiyaa sidou dadkii hore ambiyadaha uu ugu waxyooday ayou alla yuuxii ilayka kuu waxyoonaya adiga iyo wa ila aladiina kuwii min qablika hortaada ahaana allaahu alla u waxyoonaya adiga iyo kuwii kaa horreeyaba ilaah baa u waxyooday idan marka nabi oo loo waxyoonayo waxyiguna waxaa weeyaan waa iclaam qarsoon oo qofka loo waxyoonahoo nabigaa maahana qof kale uusan dareemi karin walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga waa uu kusoo degi jiray marka saxaabadu way dareemi jireen dhibaatada iyo xulayska nabiga haayo laakiin waxa lagula hadlayo ma aysan aqoonin markii asaga markaa waxyiga oo go-o oo markaa culayska oo ka kocayo u akhrinaya agagaarkiisay joogaana waxa loo sheegaan ma maqlaya walidaalika xadiidka bukhaari oo wariyay can ariiqi malik can hishaam bni curwata can abiihi can caa-ishata ana alxaaris bnu hishaam sa'ala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka weydiiyey faqaala yaa rasuula allah kayfa yaatiika alwaxyu waxyigu sideebuu maanta ma arkaysaa kuugu imaanaya nabigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam fa qaala axyaanan yaatiinii midla salsalati aljaras sida macnaha gambaleelka oo kale oo wiririfta oo adayga iyo ugu imaanaya wa huwa ashaduhu calaya waana qaybta igu adag waayo ma garata qaybta igu adag waayo fa yafsimu cannii wou iga go-ayaa waxyigii oo macnaa waa la dhammaynayaa waqad waciitu maa qaala anuu maanta ma arkaysa weeleeyey oo macnaa xafiday wixii uu yidhi wa axyaanan yaatiini lmalaku rajulan sidii nin camal buu igu imaanaya fa yukallimnu ila hadlaya kaa marka dhib badan kuma qabanaya nabiga fa aci maa yaquulu mar kastaba waa weelaynaya oan xafidaya qaalad caa-ishatu waxay tidhi falaqad ra-aytu waxaan arkay tiri nabiga calayhi salaatu wasalaam yanzilu calayhi lwaxyu inuu waxyiga oo maanta ma arkaysa oo kusoo degayo fi lyowmi shadiidi lbardi maalin aad iyo aad maanta ma arkaysa u qabow fayafsimu canhu waxyiga ayaa ka dhabaan dhammaanaya wa ina jabiinahu layatafasadu caraqon isagoo maaratay dhabankiisana uu dhididka uu fushfush oo kaleeyahay bimacnaa waxaa weeye xoogga oo waxay ku qabanayo biabi wa ummi sala allahu aleyh wasalam waa ka uleeya alle subxaana wa tacaala inaa sanulqi calayka qowlan thaqiila oo waa iyada la yidhaahdo zayd binu thaamit isagoo boodadeeda barkan ayaa waxyu kusoo degoo yiri markaasay kaadad fakhdi an tarudda inay jajabto taasina waxyiga culayskiisa wey nacam marka inuu shay xaqayay ku tusinaysaa waxyigu kadaalika sida dadkii hore loogu waxyoodo yuuxii uu kugu waxyoonaya ilayka adiga xaggaaga iyo ilaladiina kuwii min qabli ka horeeya allaahu faacilka yuuxi waa ka allah wey allihii alcasiizu ee qaalibka ahaa ee tiisu ay soconaysay alxakiimu oo xikmada u saaxiibkahayo wuxuu samaynayo xikma ku dhisay isagoo qawi ahoo ilaahay wixiisa wax hortaagi kara aan la arkin oo casiis ah oo tiisu ay soconayso haddana wax iska qaab daraa allama samaynaye wax kastaba sharcan wa qadaran xikmay ku socdaan allahaas hadda cadaamadiisa iyo mulkigiisana laga sheekeynayaaho lahu asaga waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samadaha waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi dhulka dhulka iyo cirka iyo waxa ku sugan asagaa iskale oo cid dala lama jirto hadduu cirka dhulka waliya hade cid kaloo waxla ma lahan kulli iyo waxa ka sarreeyo carshiga iyo kursigana allah asagaa iskale subxaana wa tacaala wa huwa alcaliyu kii sarreeye waaye qadaran wadaad qadarkiisana ilaahay waa uu sarreeyaa oo makhluuqaadkiisa uu ka xoog baday uu sarreeyaa daata ahaana ilaahay khalqigiisa waa ka dhex baxsan yahoo alla subxaana wa tacaala carshigiisa ayuu ka sarreeyaa alcadiimi oo weyn oo cadamadiisa iyo weynankiisa wax la xisaabi kara aysan ahayn haddana alla subxaana wa tacaala jamaal iyo wanaag iyo kamaal allana oo ku darsaday subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa cirka iyo dhulkaa ka cabsanaya iyo malaa'igtaa ka cabsanaya bini aadam daciifana min ajli kaflatin waa murmayaan kufri iyo cisyaan iyo macaasiyii ku nool yihiin mana cabsanayaan taasina waxay waa u caqli daro iyo garaadyaro alla wuxuu leeyay takaadu samaawaatu samaaduhu waxay sigayaan yatafadarna inay dildilaacaan min fowqihina korkooda macnaa cadamada alle subxaana wa tacaala iyo khoofka alle inay la dildilaacaan taasaa macnahaas weyn qaarna waxay yidhahdaan malaa'igta maanta ma arkaysaa saaran oo sidau nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam addat isamaau xuqa lahaa an taida macnaa cirkii waa jiiqjiiqleeyay culayska saaran xaq bayna u leedahay maa fiiha mowdicu arbaci asaabic ilaa wa fiiha malakun saajid afar farood meel la dhigo ma jirto ilaa malak sujuudsan ayaa dul saaran buu dhahay oo ku sujuudsan ama mid rukuucsan takaadu samaawaatu samadaha waxay sigayaan yatafadarna inay dildilaacaan min fowqihina korkooda cabsi alle ay ka cabsanayaan ama malaa'igta saaran laakiin middaa cabsidaa xoog badan mufasiriintu u badan yihiin waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabbixuuna way nasahayaan oo ilaahay ceeb oo dhanay ka hufayaan bixamdi rabbihim iyagoo ilaahayna ku mahadinaya kana baqaya oo waa kiya walmalaa'ikatu yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna maa yu'maruun ilaa tasbiixdana cabsi baa keenaysa tacdiim alle ay baqitaan ay alle hufayaan oy nasahayaan subxaana wa tacaala wayastakfiruuna dembi dhaaf waxay u weydeen liman fil ard dadka dhulka jooga macnaha malaa'igtooda ilaahay bay u dhow yihiin subxaana wa tacaala way yaqaaneen cadamada alle iyo weynankiisa iyo inaan makrigiisa laga aamin noqon karin way ka baqayaan yakhaafuuna rabbahum laakiin waxay ogyihiin dadka ahlu ardada in badan kaflo inay ku sugan yihiin qaar badanba ilaahay maba yaqaanin macaase iska sameynaya qaar badan ayakoo ilaahayo qaar akhdaa baa ka dhacaysa kaflaa u geynaysa marka naxariis darteed ay u naxariisanayaan oy khayrka la jecel yihiin ayay dadka dhulka jooga ay is dembi dhaaf weydiinayaan amaa mu'miniinta waa dembi dhaaf run ah wey ay u dembi dhaaf weydiinayaan amaa gaalada bimacnaa waxay ugu alla u weydiinayaan hidaayo ilaahay inuu wey inuu u hidaayay ilaa waxaa gaalnimada ku qasay waa qaflo iyo maanta ma arkaysa aqoon darri iyo maaragtay jahl iyo quruur shaydaan waa qofka muminkaana waxaa qaflada ku ridaa waxaawey isagana waa shaydaan iyo quruurkiisa iyo shahawaadkiisa soo maaha marka waxaasay ogyihiinoo dadka mu'miniintaana dembi dhaaf runahay u weydiinayaan kuwa kaloo gaaladana ilaahay subxaana wa tacaala hidaaya iyo towfiiq oo waafajiyo waxaanu kusoo marnay suuratu kaafir aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim ilaahay ku tasbiixsanayaan kuna tasbiixsanayaan wayastakfiruuna liladiina taabuu watabacuu wayastakfiruuna ha yastakfir ladiina aamanuu muminiintay u dembi dhaaf weydiinayaan soo maha walidaalika waxaa la yihahdaa qofka muminkaa hadduu dadka walaalihiisa muslimiinta u duceeyo ma garate malaa'igtou shaabahay soo maaha saa darta ajaru leeya waxau dhaha nabigu man dacaa liakhiihi bidahri lgayb qofkii walaalkiis asagoo ka maqan u duceeyo qof walaalka oo mumin ilaa dartaa ku jecesha ama qariib ha ahaado ama baciid ha ahaado laakiin islaamnimadu idinka dhexayso ayaa u ducaysa malagu wuxuu ku dhahayaa ma garate ha aamiin oo ku dhahayaa walaka milahu soo maaha walaka miluhu allah u aqbalo qofkaa ducadaad u ducaysay adiguna waxaad leedahay laban laabkeedaad leedahay nacam wayastakfiruuna aladi takaadu samaawaatu waxay sigaysaa yatafadarna inay dildilaacdo min fowqihina korkooda waalmalaa-ikatu malaa-igtuna yusabbixuuna way tasbiixsanayaan ilaahay xumi oy ka dhuwaafayaan bixamdi rabbi ay multamisiina ayagoo ku dheehanoo bixamdi rabbim rabbigood oo tasbiixdu waxay keenaysaa ilaahay xumi oo dhan in laga hufo xamdiguna wuxuu keenayaa ilaahay kamaal oo dhan in loo sugo marka tasbiixdii iyo taxmiiddii markii la isku daro waxay ahaa waxay noqonaysaa ilaahay oo naqsi iyo nusqaan iyo ceeb laga anfiyo kamaal oo dhan iyo wanaagna marka loo sugo sidaa marka kalimaadka ugu waaweynay ka mid tah waa qofka maalintii subxana allah bixamdi boqol goor yidhaahda nabigu waxau dha dunuubtiisa waa loo dhaafayaa walow kaanat mila eesh zabad ilbaxr marka qabla bacda salaati subxi adkaaru sabaaxa ku jirtaa boqol goor in subxaana allah bixamdi la yiraahdo bacda alcasrna boqol goor subxaana allah bixamdi dunuubtaada marka waa lagu dhaafaya sababtoo saad ilaahay ceebta ugu hoftay ood kamaalka ugu sugtay ilaahay tiyo kugu abaal marnayo inuu ceebta oo kaa dhaqo oo towfiiq wanaagsanna ku waafajiyo aljaza min jinsi alcamal marka dikrigaa waa inaan la joojinin haddaad ilowda xataa waa inaad soo qaldayso wey subxana allah wabixamdi mia mara subaxdii iyo galabtii labadaba laba boqol iyo boqol labadaba alaa hooy waryaadoy macnaha waa tambiih lagu baraarujinayo hadday malaa'ig dembi dhaaf weydiinayso soo maahan oo dembi dhaaf weydiinayso allihii khaaliqaha maxaa u malaynaysaa inuusan dembi dhaafayna soo maahan malaa'igtu waxay dembi dhaafna waa raxmo ilaahay ku abuuray fa kayfa saaxibu raxma ilaahay raxmada asaaska u ahaa oo asaga raxmaanu raxiimka ahaa maxaa u malaynaya marka alaa ina allaha alle huwa asagaaba alkafuuru ka dembi dhaafo ah hadduu qofka usoo jeesto dembi dhaaf weydiisto alraxiimi ee naxariis badan allahuma kfirnaa warxamna ilaahunoo dembi dhaafnoo naxariis marka allahaasaa marka subxaanahu watacaala oo sifaadkaas leh oo waxyiga soo dejiyey oo cirkan iyo dhulkan leh ee wax walba xikmo ku dhisay ee malaa'igta iyo samadaha ay ka baqayaan ooy malaaig tasbiixsanayaan haadaa huwa alilaahu alxaq ilaah xaqa oo cibaadada astaahil asaga way laa hayruhu cid kale in cibaado loo sameeyo ma ah saas ay tahay hadiyo gol waxay arkaysa qofka caasiga iyadoo mustawa sara laga hadlayo isagoo meel xun anaanufayo meel xijee laga guuray iyo meelaan waxba joogin oo khayr joogin isagoo anaanufayo waaladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duuniillaahi owliyaa kuwa ay nusaro ka dhigtaan oo ay caabudaan ma garata kuwaa samaystay ilaahay keyrkiisa waxaan ilaahay ahayn owliye ay caabudaan oy nacfi ka dayaan ka samaystay allaahu allah xafiidun calayhim ilaaha ka warqabo camalkooda asagaa maanta ma arkaysa u qorayo adiga uun gaarsiin baa lagaa rabaa wamaa anta mana tiido calayhim korkooda biwakiilin mid wakiiloo lagu tala saarto la yiraahdo maxaad xaqa u gaarsiiyi weysay oo maanta ma arkaysa maxay u rumayn waayeen adiga laguma oranayo maa in calayka ila albalaaq adiga gaarsiin baa laga rabaa marka taana waxay nabiga u tahay calayhi salaatu wasalaam sabirsiin oo adigu waajibkaada haddaad ka soo baxday dadkii ayagu waajibkooda la yaca oo wax qabsan waaye wax adiga kaa saaran maaragtay ma leh ayuu allah leeyahay subxaana wa tacaala waladiina kuwii ittakhaduu samaystay min duunihi ilaahay sokaysa owliyaaa kuwa la caabudo oo nacfi ilaa weli waa kan kuu naasirka kuu gargaarka nacfi aad ka dalbaysido macnaa ilaah la caabudo weli u ah ka samaystay allaahu allah xafiidun calayhim haa ilaahay baa ilaalinaya xifdigaan maan kii la ricaayeynayo macnaa acmaashooda allah xifdinaya oo ka warqaba wey oo xisaab la dul taagan wamaa anta adiguna matid calayhim korkooda biwakiilin ku camalkooda inuu xifdiyo loo tala saarto hadhow lagu yiraahdo maxay u rumayn waayeen maxay saas u yeeli waayeen may adiga muhiim waxaa ku ah risaaladii ilaahay subxaana wa tacaala oo kuusoo dhiibay inaad gaarsiiso risaalada haddii aada gaarsiiso wax kaloo kaa saaran lama arko wakadalika awxaynaa ilayka qur'aanan carabiya wakadalika sidaas oo kale ay kamaa awxaynaa ila alambiyaai qablaka ambiyadii kaa horeeyey sidaanu maanta ma arkaysaa ayaa ugu waxyoonay ayaan awxaynaa ku waxyoonay oon macnaa ku maqashiinay oon ku ogeysiinay si qarsoodii ah qur-aanan qur-aanan ku waxyoonay si qarsoodii oo dadku ayna maqlayn ayaan kugu waxyoonay oon kugu sheegnay hadhowna dadka adigaa u akhrinayo qur-aankaasoo carabiyan carabiyaho luuqada carabiga kusoo degay waana hadde oo waadixahoo af carabiga waa min waa afsaxu luqaat weliba luuqadii quraysh oo ugu faseexsaneed oo carabta meesha sentraalka u ah deganeed ayaa lagu soo dejiyey luqatu qorayso kusoo dejiyo carabtuna waa luuqada ugu faseexsan waa qur-aanan qur-aankaasoo carabiyan carabi ah maxaan u soo dejinay litundira inaad u digto umma alquraa qaryooyinka hooyadood macnaa macaasimadda adduunka umma alquraa sababta waxaa weeye dhulka dhexbartankiisay ku taala waana markas diini ahoo weyn waayo soo maha dhulka dhexbartankiisana way ku taallaa soo maha marka adduunkana hadda iyadoo isugu soo shubma meeshaa dhagaxda oo kulaylka iyo godka halkaasoo ilaahay barakeeyey adduunkii hadda meel cag laga dhiga lama arko soo maha wax ilaahay barakeeyey ayaa barakaysa litundira inaad u digtid umma alquraa umma alqura inaad u digtid macnaa ahalkeedii dadka degan iyo waman xowlaha dadka gaararkeedaaho macnaa caalamka oo dhan baa laga wadaa maxaad uga digaysaana mafcuulkilaad waa maqan yahay cadaab allaahi wa ciqaaba cadaabka alle iyo ciqaabkiisa inaad uga dirto wa tundira aada u digtid yowma aljamci maalin dadka la kulminayo mafcuul kalaa maqano ay wa tundira annaasa dadka inaad u digtid yowma aljamci maalinta dadka la kulminayay inaad dadka u digtid laa rayba fiih maalintaa shaki kuma jiro dhicitaankay shaki kuma jiro ninkii ka shakisan oo asagu shaki ka qaba asagaa jiran amaa xaqiiqo ahaan ilaahay wuxuu leeya shaki kuma jiro waa shay xaq ah ilaahay subxaana wa tacaala oo maaragtay uu noo sheegay ambiyadu ay noo sheegeen kitaabkii sharaacidu ay sugayaan fidrada saliimka ay sugayso caqliga maanta ma arkaysa saxiixa uu sugayo wey qofkii beenay marka waa qof asagu mankuusaho qaalma rogan waa maalintaas hadde waxaa weeye maalin la isku dhex darsan yahay maahane fariiqun fi ljanna fariiqun yacni waxaa u qadaran annaasu firqataan laba far dadku waa laba qayboodo oo labaa loo kala baxaya markii la xisaabiyo fariiqun koox filjannati jannaday ku sugan yihiin ilahi hanaga dhigo wa fariiqun kooxna fi saciiri saciiray ku sugan yihiin aayaddan runtii salafka aaday uga baqi jira ninaa waxaa la yidhi waa qosli diiday adduunka qosa laga waayo maxaa la qosli weyn ilaahay wuxuu yidhi fariiqun fi ljannati wafariiqun fi saciir ilaa aan ka ogaado qoladaan ahay ma qoslayo ma garata waxaa la yidhi markii uu dhintay nin taabiciyoo zaahid oo ahaa ayaa waxaa la arkale isagoo qoslayo marka waxaa loo qaatay in ilaahay uu khayr ugu bishaareeyo subxaana wa tacaala nin kaloo saxaabiya oo macnaha fariiqun filjanofa laba shay baa ku tusinaysaa shaygan shay alla xaggiisa azaliyan ka qadaran alla inuu ilaahi waa ogyahay inta jannada gelaysa inta naarta gelaysa saw maa khaatimona way ku xidhantaho qofkii khaatimo wanaagsan ku dhinta iyo qofkii khaatimo xun ku dhigto ilaah khaatim wanaagsan hanugu diro labadaba biqitaan bay keenayaan sidii sufyaan bnu thawri ba laga wariyey marna wuxuu ka qabsa ka cabsan jiray kitaabka azalka oo wuxuu dhihi jiray intuu ooyo inii akhaafu an uktaba fii ummi lkitaabi shaqiya waxaan ka baqayaa kitaabkii hore azalka ahaa inaan shaqi ugu qorana haddana intuu bayo wuxuu dhihi jiray inii akhaafu an uslaba aliimaana cinda almowt goorta aan dhimanayo inaan iimaanka laga siibo ilaahay iimaanka nagama siibo marka nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa cabdullahi bni camar wuxuu yidhi alcaas kharaja calaynaa rasuululahi sala allau alayh wasalam wa fii yadihi kitaabaan isagoo laba kitaab wata fa qaala laba waxnaa shay wax ku qoran yihiin laba buug fa qaala atadruuna maa haadana alkitaabaani labadan kitaab waxay yihiin ma taqaaniin qaala qulnaa laa ma naqaan ilaa an tukhbiranaa yaa rasuula allahi sala allau alayh wasalam annagu waxba kama naqaan inaad adigu cilmi nooga sheegto maahan markaasuu wuxuu yidhi qaala liladii fii yadihi lyumna kii gacanta midig uu ku hayay haadaa kitaab min rabbi alcaalamiin waa kitaab xagga alla rabbi ka yimid sida gacanta loogu soo geliyo ilaaha yaqaano oo ilaahay uu qoray waayo biasmaai ahlijanna ayaa ku yaala ahlujannada asmaadooda ilahay hanagu daro wa asmaai aabaa'ihim wa qabaa'ilihim iyo qabaa-ishooda huma ujmila calaa aakhirihim kii u dambeeyaa lagu qoray oo lagu soo khatimay laa yusaadu fiihim walaa yunqas minhum abada waxna laguma darayo waxna lagama nusqaaminayo kii kale wuxuu ihi haadaa kitaabu ahli nnaar biasmaa'ihim waa kitaabka ahlu naarka magacyaalkooda asmaau aabaa'ihim wa qabaa'ilihim huma ujmila calaa aakhirihim kii ugu dambeeyaa lagu qoray laa yusaadu fiihim walaa yunqasu abadaa midna laguma darayo midna lagama nusqaaminayo saxaabadii waxay dhaheen marka faliayi shayin idaa nacmal idaa kaana haadaa amrun qad furiqa min haddaba haddii arrintii ay dhammaato ahlu janna la liiskareeyey ahlu naarna laliiskareeyey maxay yahay camal qaala markaasuu xudha nabiga calay wasalam sadiduu toosnaada waqaaribuu dhowaada haddaadan boqolkii boqol toosnaan heli karin xoogaa dhodhoweeya oo sadaadkun waxay meesha la tooganaya markaad leebka nab kusiisa wey muqaarabaduna markaa u dhoweysa ilaa markaad meel dhow ku dhufatay na xoogaa shiishka yaqaanaa tahay nuqdada daa'irada oo la shiishaayo haddaad dhex bartaka u gelisidna waxaa tahay nin shiish yaqaan haddaa u soo dhoweysana waxaa weeye maaragtay waa nin soo dhowaataa maarata nacam fa ina saaxiba aljannati yukhtama lahu bicamali ahlijanna qofka ahlujannada camalka ahlujannada lagu khatimaya wa in camila aya camalin haba camal sameeya wa ina saaxiba annaari la yukhtamu lahu bicamali ahli nnaar ninka ahlu naarkaana camal ahlu naara lagu khatimaya ilaahay towfiiqda hana waafajiyo culimmadu waxay dhihi jireen qadarka adiga ha dhibsani waxaaba dhici karta adiga maxaa balaayo u hodansane wax fiican in laguu qoro bis camal yaryar ay kaaga baahanta xooga ay kaaga baahanta adigoo camalkii la ima adiga maxaa ilaahay balaayo iyo tashaa-um maxaa uga tashaa-umsana adiga sidoo kale nin saxaabiyaha isaguna ooyey ma garate oo nin asxaabta ka mida markuu ooye waxaa li maxaa kaa ooyinayo soo nabigu kuma dhihin yacni shaaribkaaga ma garat qaar ka qaad macnaa shaaribka in qaar laga jaro inta kalena maaragtay siidaa xoogaa intaa ka qaada yaraysi xataa talqaano ilaa aad ila kulantid macnaa bishaara ugu jiro waxaa la yidhi ilaa aada ila kulantid marka inuu nabiga la kulmaayo bishaara ugu jirta soo maa waxaa la yidhi nabigu saasuuba ku yidhi inaad la kulmaysaa kuwa cade maxaasaan kaaga cabsi gelinayo waa jirtaa o dhahay walaakin samictu rasuula lah sal alla alay wasalam yaquulu asagoo odhanayo in allaha tacaala qabada biyamiinihi qabdata midigtoo ku qabtay wax wa ukhraa bilyadi lukhraa waxna midoo bidixoo ku qabtay qaala haadihi lihaadihi wa haadihi lihaadihi yacni tan jannadaa iskale tanna naartaa iskale walaa ubaali falaa adri fii ayi lqabdatayni ana aniga labada gacmeedun ku jiray ma midda naarta loo qoondhay mise midda jannada ilaaha kuwa jannada noo qoondhay allah nagu daro allah naarta nagu xorey marka hadde qadarka tagdiib maahan inaad beenisee waa inaad rumaysid oodna cabsatid oodna dadaashid waa inaan ilaahay quudaraysido ilaahay inuusan ku khudlaaninaynin inaad ku dadaashid waa kolley qofka khayr ka fikara haddaa aragtid qof uun wanaag u dambeeya u egyahay marka uun ha quusanin makriga allana ha ka aamin noqon nacam allah marka wuxuu leeyahy maaragtay subxaana wa tacaala wakadaalika sidaan ambiyadii hore ayaan ugu waxyoonaan owxaynaa adika kuu waxyoonay ilayka adiga qur-aanan qur-aan oo la akrinayo carabiyan oo luqada carabiga oo fasiixa ku yimid maxaan ugu soo dejina cayaar cayaar maana litundira inaad u digtid ummal quraa dadka maka jooga ahalkooda inaad u digtid oo qaryooyinka dhanma madax u ah maxaad uga digaya cadaabka alla iyo waman xowla hagaarkada oo caalamka oo dhan ah wamaa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas ma garat jinniga insina waa loo dira nabiga caleyhi salaatu salaam wa tundira aad ka degtid yowmal jamci maalin dadka la kulminayo laa rayba fiihi shakina kuma jiro waa yowmu taqaabun maalinta layska hoos baxayo oo macnaha waxay qofkii camal saalixa sameeyey oo waqtigiisii ka faa-iidaystay guryihii ahlu jannadoo dhaxla waa noo imaan doontaa xadiidkan ku arki doona qofkii camal xun sameeyena naartu intuu galo guryihii kaloo ahlu naarka dhaxlaya jannadiina waa laga dhaxlaya marka waa la foociyey qofkaas waa qof la foociyey oo xoolihiisii iyo hantadiisi iyo lacag feyga looga qaatay waa la qabniyey waa qofka hantidiisa laga dhaco baabuur marsheediisaa waxaa loogu bedela maasda xun oo qorof ilan baabuur ma kala yaqaan taasoo kale waa ka daranta marka maqbuuma gurigiisiyaa la dhaxa nacam walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa la jacalahum wuxuu ka dhigi lahaa dadkii ummatan waaxidatan ummad keliya oo macnaa mustaqiimiin ah ama ummad keliyahoo wada gaalo ah wuu ka dhigi lahaa laakiin ilaahay dadkii waa duway oo walaakina yudkhilu alla wuxuu gelinaya man yashaa cid doono fii raxmati raxmadiisa uu hanuuninaya oo towfiiqda waafashinaya waaldaalimiina kuwa daalimiinta oon khayrka rabina maa lahum uma sugnaanin min waliyin mid arrintooda tawaliya oo qaraabo u ah oo maaragtay wax ku fala oo arrintooda ka murga ma lahan ilaa hadduu ilaahay qofka uu diido daalim uu yahay ilaahay farahu ka qaado ciddii ilaahay oo faraha ka qaado oo tuurana wax soo qabanayo oo isu soo aruurinayo meel kasoo bixinaya ma lahan walaa nasiirin mid u gargaarina ma lahan marka macnaha qofa wuxuu weydiin karaa maxaa dadkii kooxna fariiqun filima fariiqun fisaciir maxaa bini aadamka xagga naxariista loogu wada baahi waayo ilaahay wuxuu yihi hadduu rabaa wada hanuuni karaa laakiin ilaahay xikmadiisa waxay keen dadka inay laba kala noqdaan qof toosan iyo qof qalloocan xikmada ku jirtana waxaa weeye wanaagga haddaan qallooc la arkin lama lama fahmayo wanaagga qiimihiisa hadduu cadaab jin raxmadda qiimaheeda lama fahmaayo ilahay kuwa noo naxaarisaa nagu daro ilahay cadaabka naga xoreeyo walaa walow shaa allahu alla haddii uu dooni lahaa la jacalam wuxuu ka dhigi lahaa ummatan waaxida ummad keliya oo xaqa isku waafaqsan walaakiin xikmada ilaahay waxay keentay iyo qadihiisa iyo qadarkiisa yudkhilu wuxuu gelin doonaa man yashaau ciduu doona fii raxmati naxariisiis oo intuu asbaabtii sacaadada iyo wanaagga oo waafajiyay camalka saalixa allahna waafajiye oo sidaa ugu naxariistano ilahay kuwaasaa naga dhigo waaldaalimiuna kuwa daalimiintana maa lahum uma sugnaanin min waliyin wax weli ahoo tawaliya weliga badana waxaa la ibnu camkay dadka qaraabadaho adiga gacanta kugu haayo oo maarata yani ku dar yeela macnaa mid dar yeela ma lahan walaa nasiirin markay dhibaato mid ku gurmada maaha haddii dadku waa labo qofna waa walaalka iyo aabbaha dadka xigtadaada oo kaa murgaay mar kastaba gacantay kugu haayaan dadna markii dhib dhacday kugu soo baxaan soo maahan qaraabada kore iyo wixii muslimiina markii dhib dhacay kugu soo baxayaan marka macnaha weligu waxawy qof mar kasta gacanta ku haayo oo ka fikerayo oo danaynaa ma lahan nasiirkana waxawy markii dhib dhacdo cid kuusoo gudbanayo waaware iyo tole iyo yaa wax ii qabtaan midna ma lah labadiiba marka ilaah isagaa weli asagaa nasiir asaga in la caabudo lagu xirmo ilaahay dulmigaan ka maangalna subxaana wa tacaala iyo waxa ka ratima am itakhaduu min duunihi wliyaa ayadoo tawxiidkii iyo alla xaqnimadiisa ay caddaato oo shirkiga iyo baadilnimadiisana ay muuqato ayay haddana gaaladii ilaahay keyrkiisa ayay nacfi ka dayayaan oo inay dar yeelaan taasina waxaa laleeyahay lugooya inuu u siyaadin maahane waleeya bille inay nacfi u keenayn am itakhaduu ay bal itakhaduu amtaasu macnaa bal ay bal itakhaduu waxaa dhaba inay ka yeesheen min duunihi ilaahay min hayrihi heyrkiisa cidaan alla ahayn owliyaaa kuwa u gargaara oo hadday caabudaan oo maaragtay ay dhahaan magaratay madad iyo akifnaa ay dhahaan kuwa u gargaaro oo weli u ahoo mar kastaba ayaga daryeelay ka dhigteen laakiin ma uu noqonayaan hade fallaahu alla asaga huwa alwaliyu midka naasirka oo dadka asaga owlihiisa daryeela oo xifdiya asagaa ah muxuuna ku yahay wahuwa yuxiil mowtaha mowtada asagaa nooleeya isagaana waxdila wahuwa asagaana calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun ah saasuu welinimada iyo cibaadada ku muta ilaa ciddii haddaad caabudid ku anfici karta haddaad cibaadadiisa ka tagtidna ku dhibi karta awoodna leh allahaasaa cibaadada astaahila cid haddaad tiraahda warkac waa kugu kufriyay aan wax kaa qaadino sanam iyo meyd iyo wax keyrkiisa haddaad maantana ooliye allah adeeg iyo sanam oo iisoo gurmo iyo uclu hubal aada ku haysid ma garata akifnii hubal iyo haddaad ku haysa walciyaadu billah ii gargaar qabrigo iisoo gur aan waxba kuu waxaynaynin cidna aan nooleynaynin awoodnaba aan lahayn naftiisa aan waxu tari karin keyrkiisa iskaba dhaafe maxaa marka weli iyo uga samaysanaya oo macnaha la caabudo oo nasri iyo nacfi laga dayo macnaha waxaa weeye lafcaday toobin ku hayaanoo meelna ma haystaan yani qur-aanka markuu tawxiid sharxaa si waaqacaho adiga hadda nin meydahoo halkaas yaala oo asagiiba naftii ka dhacda ama naftiba kasii siqaysa adigoo kaalmo iyo isbitaal isxaaf kaaga baahanya meydna adigoo inuu duugo oo kaaga baahanya miyaad hadda wax weydiisane mase qof xay ahoo waxtar ahoo maaragtay ciidan iyo jeish iyo maamul iyo nufuud laa wax weydiisana wixii adduunyada lahaay shaki male boqorkaas ama askarigaas ama sarkaalkaas waxaayo oo xoogala ama ku difaaci kara ama kudhib nacfi ka doonay bini aadamkiyaaba sidaas fa kayfa intaad makhluuq aadid oon waxba aakhara iyo shuqul uu ku leeyahy aan la arkay adduun see khaaliqa uga tegaysaa marka ma garad marka laakiin dadka iyagiiyo caqligii ka tegay waxaan ugu daran kuwa iyagoo diin sheeganaya maanta ma arkaysaa makhluuq meyit ah daba ordaayo khaaliqii xayi qayuumka ahaa maaragtay ka tegaya wamaca daalika iyagoo qur-aankii akrinaya diintii qorqanayo waxaanoo dhanna aayaadkan ay fahman haddaad hadda saas ku tiraadadna aayaadkii gaaladuu nagu akrinaaho kule soo maha allahu lmustacaan am itakhaduu ay bal itakhaduu waxay samaysteen min duuni ilaahi sokadii keyrkiisa owliyaaa macnaa weli waxaa laga wadaa waa qofka aad ku kalsoonto ictimaado oo sida ilaahay ilaa alla soo ma ictimaadno soo asagoo naasir kumaan soo asagoo ma caabudo ayaga asnaamtaasay weli ka dhigteen oo ictimaadeenoo nasri ka sugayaan ayaguna u khuduucsan yihiin ilahay wuxuu leey fallaahu asaga huwa lweliy kan weliga oo naasirka oo cibaada astaahilo waa asaga oo addoommadiisa xifdiya muxuu ku matay wahuwa yuxiil mowtaha mowtada asagaa nooleeya asagaa waxdil asagaa wax nooleeya wahuwa asaguna calaa kulli shayin shay kastaba qadirun asaga awood allahaasaa weli ah haddaba ummaddii waa iskhilaafsan tahay soo maha nin walbaa wejho madaxa ku dhuufanaya mid shirki diin ka dhigtay mid tawxiid diin ka dhigtay mid balaayo diin ka dhigtay mid xaq diin ka dhigtay ilaahay wuxuu leeyahy wama khtalaftum fiihi waxaad isku khilaaftaan oo min shay-in shay ah fa xukmuu xukunkiisa ilallaah ilaahay xaggiisa u ahaa wixii la isku khilaafo ilaaha kala xukminaya sharci ahaan asaga kala xukminaya oo waxaana xaqa iyo waxaana baadila ilahay kitaabkiisa ku kala xugminaya jaza ahaana ilaaho aakharo ku kala xugminaya adduunkana waa lagu kala xugmiyaaho dadka ahlu xaqa waa loo gargaara sumco fiicana yeeshaan maaragtay khayr iyo wanaaga ayateen ayaa ku hara dadka ahlu baadilkaana meel xunay ku dambeeyaan soo maha oo adduunkana gargaarka waa uu jira mar kala bixintu sharcina waa lagu kala bixiyaa ee sharci waa kala cadaynaya qofka mubdilka iyo qofka baadilka qadarka iyo thawaabta iyo cuquubada adduunya aakharana waa lagu kala bixiyaa kam intay arkay dad balaayo mabda' ka dhigtay iyo dhaqan xumo ilaahay meel xun oo kusoo reebo ilaahay uu duleeyo kam intaad arkaysaa dad wanaag iyo sharaf iyo silaturaxim iyo muslim gargaarkiis iyo naxariis mabda' ka dhibatay ilaahay dad fiican oo ka reebay lisaana siqin u duujiyey cirib fiican iyo wanaag iyo maaragtay aflax oo ka haray soo maha aakharna waa la kala bixinaya oo dadka mubdiliinta inta meel loo sheegay alaa lacnatullahi cala adaalim leey dadku ahlo xaqaana waa loo gargaaraya marka ilaahay subxaana wa tacaala mubdil iyo muxiq ma sinaayo sharcigu waa kala bixinaya caqligaa lagu kala yaqaana fidrada saliimka jazaha adduunyada iyo ciribta iyo aayatiinka lagu kala yaqaana aakharna waa lagu kala bixinaya wamaa ikhtalaftum fiihi waxaa isku khilaafsan oo min shay-ina fa xukmuhu xukunkiisu ilallahi ilaah kala xukmina kala bixinayo sharcan waqadan ilaah kala bixinaya adduunya aakharna ilaah kala bixinaya daalikum allah kiinaas oo allihiina ah marka daalikum midkaas oo allahu alla ah aa rabbii allihiinaas muja daalikum kiinaas oo allahu alla ah oo saa wax u kala bixiyaa aniga rabbii rabbigayga macbuudkayga i abuuray asagaa ah isagaa i barbaariyey asagaana macbuudkayga ah anigu owliyo kale iyo waxyaala saqajaana ma aadayo calayhi tawakaltu asagaan tala saartay oo rabbinimadiisa iyo awooddiisa aan aqoonsannahay oo aniga aan garna inaan xowl iyo quwo midna aan lahayn wa ilaahi uniiba asagaan usoo noqonaya oon caabudaya marka aayadda waxay jamcisay towxiid aluluuhiya wa towxiid alrububiya waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaan iyaaka nacbudu waxay caddaynaysaa inaad alla u khuduucsan tahay ood caabudaysid iyaaka nastaciinuna inaad alla rabbinimada iyo mulkiga aada u qirsantaho adiga aadan awood lahayn ilaa allihii awood lahaa la caabudaa isagaa la kaalmaystaa isagaana la caabudaa marka waa towxiidkiisa labadiisa dhinac calayhi tawakaltu wa iyaaka nacbud asagaan tala saar wa iyaaka nastaciin wa ilayhi uniiba asagaan u noqonaya oon caabudaya marka waxaa la rabaa alla ruubiyeysa inaad taqaanido cid kale aadan waxba weydiisan naftaadana aadan maqruur ku noqon ood ogaato ma garate yacni kulli shay waxay dhihi jireen culummadu yacni camaluka ma garate lilaahi wa billaah lilaahi asagaa iskale oo la caabuda oo loo jeediya wa bilaahi asagaana loo kaalmaystaa ma garatay ma garatay famaa lam yakun billaahi laa yakuun waxaan alla loo kaalmaysan oo alla awooddiisa osa kugu kaalma laa yakuun wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu lilaah waxaan ilaahay darti looda jeedina laa yuqbal marka bilaah haddaa maqasho ba'da waa isticaano lahu haddaa maqashana waxaa weeye waxaan ilaaha iska leho loo qalisa marka cibaadada ilaaha iska leh yani alcibaadatu lilaah walisticaanatu bihi watawakulu calayhi asagaana la kaalmaysanaya qofku marka hadduu baabkaas ou fahmo towxiidka waa uu fahmay hadduu ogaado wax awood leh allah aan isan jirin oo xowl iyo quwo uu ka beri noqdo lidaalika darka waxaa leyi laa xawla walaa quwata esh kanzun min kunuusi iljanna sababtoo rubuubinimada iyo mulkiga waxaasaad ilaahay u sugtaa ka beri noqoto cibaadadiina inaabadiyaa u sugta ilaahay qofkaas marka waa muwaxid khaalisa wey marka waa qur-aanka asraartiisay ka mid tahay waxaa khayrkaa sheikhulislaam ibnu taymiya iyo tilmiidkiisa ayaa aada meelahaas maarata xoog u saara waa niman si aan dhihi jirnay wax badanba diinta caamilkooda u dhacay marka asraarta haddii aada fahamto diinta qaafkay u socotay iyo towxiidka aada iyo aada u fahmaysaa marka marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaa slam loo laqinaya qof kastoo muslima loo laqinayaa ilaahaas maanta ma arkaysaa wax kastaba asagoo kala xukumayo oo ma khtalaftum fiihi waxaa isu khilaaftaan oo min shayin fa xukmu ila allah ilaah kala xukumayo oo sharcan iyo qadaran iyo aakhri adduun asa kala bixinaye daalikum kiinaas allah alla ah oo allaha saa wax kala sameeyey ah ayaa rabbi aniga rabbigayga ah anuu aaliha kale iyo owliye kale ma aadayo calayhi korkiisaana tawakaltu tala saartay wa ilayhi asaga intikaan uniib u noqonaya isagaan awood talada u dhiibanaya oo ilaah waafaji wax kasta aan leeya oon baryayo isagaana caabudaya markaasaa tilmaamihiisaa la sheegayaa oo ama maaragtay sifaadkiisa ama sifaatul afcaalka ama sifaatu daadka ah sifaadkiiska oo ficliga waxaa ka mid a huwa faadiru samaawaati faadiru ay huwa asagoo alleh faadiru samaawaati samadaha kii bilaabay abuuritaankeeda wal ard waay fadarada waxaa weeye wax qofka marka hore uu bilaabo ma garan ibnu cabaas waxau yihi kelimadan anigoo macnaheeda diqada raadinayo ayaan laba ninaan isku arko dha ceel isku haysata mid wuxuu leey anaa fadartu ceelka marka hore aan meesha gow gow ka siiyo oo wxeji anaa u afrogay saasay dhihi jireen kii kalena wuxuu leey anaa qodo biyo ka biyo dhacay soo maaha marka anaa fadartu kan dhahay macnaha ceelka anaa geed qaaday oo meesha afkiisa anaa qoday wey cidina igama horeyn anaa bilaabay manaa shaqada anaa manaa anaa shaqadiisa bilaabay soo maaha kan kalena wuxuu leeyahay waa dhammaystiri oo maaragtay anaa bihi anaa gaadhay macnaa shay oon cid ugu horeyn allihii bilaabay waa cirkii dhulka jacala lakum wuxuu inkaga yeelay min anfusikum bini aadam adaatiin aswaajan laba lamaan oo rag iyo haween ah wa min al ancaami xoolihiina aswaajan laba lamaanoo dhadig iyo lab ah oo maaragtay rati iyo hal ah ri iyo orgi ah lax iyo wan ah ma garata ama subeyn iyo subal waxaa tidhaahdaa dibi iyo maanta sac ah ma garatay thamaaniyata ancaam waxay afar iyo afar geela iyo lo-da ariga iyo idaha afartaas labada lab iyo labada dhadig mid walba ilaaha abuura subxaana wa tacaala yadra-ukum oo idinka baahinayaa fiihi ma garata aswaajaasaad ka tarmaysaa marka daraca bimacnaa khalaqa waayo laakiin waxay dheer tahay khalqi waa markaa abuuritaankaas un keliya waayo laakiin daraca waxbaa waxa tarmayaa la yidhaahdaa wixii waana abuuray ayadaas ayaadna maanta ma arkaysa aad kasii tarmaysaa marka ficilkii khalaqa iyo macno kaloo lagu daray wataa macnaa ilaaha idin abuuro idinka faafiyo o idinka taransiiyey oo hadda labadii aswaaj markay isku tagaan lab iyo dhadigii biyahooda ilaahay uu ka abuurayaa subxaana wa tacaala nasligii ama xoolo ama maanta ma arkaysa bini aadamkii ayuu ilaahay ka abuurayaa allaha sidaa wuxuu abuura laysa ma ahaanin ka midlihi wax asaga lamida laysa ka midlihi shay mathalkiisa shay ma jiro lamid ah yani laysa laysa shay-un ka midlihi isimkii laysaa la hormariyey khabarkii oo jaari iyo majruur ku jirana waa lasoo hormariyay ay laysa shay-un ka midlihi ilaahay subxaana wa tacaala wax maanta ma arkaysaa lamida laa ficilkou sameeyo afcaasha uu qaban karo wax qaban karo lama arko walaa daatadiis wax ilaahay dhinac walbaba ka shaabihi kara lama arko wa huwa asagana assamiicu alla wax maqlaayo weeye albasiir waxna u jeedo aayaddan marka waxay kulmitay sifaadkii ma garata ama sifaadka daatiga ha ahaado ama sifaadka khalqiga ha ahaado daatiga macnawina waa yidhaahdaa oo ilaahay uu leeyahy sifaadka khalqiga waxa weeye faadiru samaawaati wal ard cirkii dhulka kii abuuro oo abuuritaankooda bilaabay yadra-ukum fiih yani wajacala lakum min anfusikum aswaaj aswaajka isagaa sameeyo abuura wa min alancaam aswaaj yadra-ukum fiihi isagoo idin baahinaya waxaasoo dhan waa sifaat afcaal afcaasha wanaagsan oo ilaahay uu sameeyo cid kaloo samayn karta aysan jirin laysa ka milihi shay allana subxaanahu wa tacaala wax lamida malaha macnaa ficilkiisa iyo daatadiisa wax lamida mara qowlkiisa oo kale wax oran kara lama arko qur-aanka waa qowlkiisa iyo kalaamkiisa ficilkiisaoo kale wax samayn kara lama arko wa huwa asaguna assamiicu mid maqlo waayo albasiiru arko sifaatu lmacaani ama sifaatu daad ay dhahaa aayaddan marka waa aayadda culummada ahlu sunnada ay u ictimaadaan oo beys u ah sifaadka alle subxaana wa tacaala sifaadka alle tilmaamihiisa iyo wixii u laqama iyo wixii u cun waxa u cunan macnaha waxaway laysa ka mithli shay waxay sheegaysaa ilaahay in tashbiih iyo wax u eg ilaahay subxaana wa tacaala iyo mithliyo in laga maarata laga anfiyo waa calaamad walam yakun lahu kufuan axad ay walam yakun ma ahaanin lahu asaga ha axadun axad kufu-an lahu u dhikanmo ma jiro cid allah subxaana wa tacaala u dhikanmi karta mala macnaa wax ilaahay lamid a mala soo maa taas waxawey waa nafyu lmithliya ilaahay in laga mithliyo in shabah oo makhluuqiisa ou shaabo ama uu la mid noqdo wa huwa samiicu lbasiirna waxay sheegaysaa ilaahay in sifaadka loo sugay samcigii basarka oon sifaadka alle aan la anfi karin saa darteed dadku saddexay la noqdeen wasad iyo laba daraf labada daraf waa mushabiha nimanka la yiraahdo oo markay maqlaan ilaahay wax waa maqlaa wax waa arkaa waa nool yahay ayay waxay yidhaahdeen ilaahay waxaa nooloo la mid yahay makhluuqaadkiisaoo la mid yahay walciyaadu billah ma aysa fahmin aragtidaa iyo samcigaas la sheegay inuusan midka makhluuqaadka uusan noqon karin wixii la arkaa tashbiihay ka dhigeen waa mujasimada nimanka la yidhaahdo oo shiicada iyo raafidada u badnaan jirta qolo kalena waa xadgudboono waxay yidhaahdeen sifada haddii la sheego oo xayun iyo qayuum iyo samc iyo basar iyo qadab iyo haddii la sheego tashbiiha ka dhalaa marka sifaadka waa inaan diidno ama aan awilno amaan iyaga dhanba inkirno waa mucadilada qolada la yirahdo waa dhowr darajaad jahmiyada ugu daran muctasiladaa ku xigta ashaaciradaa ku xigta ayagu marka sifaadka alle cadileen oy baabi'iyeen ama ta'wiil aan macno lahayn ama iyadii dhammaaba maaragtay waaba cadileenba labadaaba waa qaldan yihiin wasadku waa ahlu sunnada waxay yidhaahdeen ilaahay mithliyo iyo inuu cidnimo ka nasahayna sifaadkiisana waa u sugaynaa sifaadka la sugoo samciga iyo basarka oo sifaatulmacnawi loo yaqaano iyo afcaashiisaoo khaaliq iyo raasiq iyo sifaadkiisa uu yahay oo khalqiga sifaatulficliya loo yaqaano iyo istiwaha iyo nusuulka soo maaha ama sifaat alkhabariya waxay dhahaan oo macnaa xadiidii qur-aanka lagu sheego ilaahay inuu maaragtay qadam uu leeyahay lug uu leeyahay cag uu leeyahay inuu gacmo uu leeyahay inuu asaabic iyo faro uu leeyahay inuu weji uu leeyahay subxaanahu wa tacaala gacmo inuu leeyahay limaa khalaqtu biyadaya sifaat alkhabari ayaa la yihahda intaasoo dhan waa sugaynaa laakiin waxaan ognahay waxaan u sugaynaa sifaadkaas oo dhan waa calaa maa yaliiqu bijalaalihi si u cunantanma sababtoo hadda madax haddii la yiraahdo bini aadamka madaxuu leeyahay quraanjaduna madaxay leedahay bini aadam madaxiisa oo fikradaha soo saaro qur-aanka lagu xifdiyo oo ikhtiraacaaadkan iyo waxaan soo saara iyo madaxa kaneecadu ma isku mid a ama madaxa quraanjada laakiin madax baa isleeyihin soo maaha hadda ilaahay hadduu dhaho yad uu dhaho yadou leeyahay ama arag uu leeyahay ama basar ama maarag la mid maahan midda makhluuqa maadaama makhluuqiiba ou kala fog yahay famaad u malaynaya khaaliqee makhluuq hadda qof ay bini aadan oo xataa muslim nabiga ma lagu shabihi karaa cibaadadiisa akhlaaqdiisa geesinimadiisa karamkiisa ma lagu shabihi karaa haddii asagoo makhluuqa oo nabiga afdal lkhalqi biabi sal alla aleh wasalam aan qof xataa muminiinta ka mida min axaadi naas aan lagu mathali karin fa kayfa rab alcaalamiin a qof loogu mathali karaa makhluuq soo baciid maaha marka waxaa la dhahay waxaan aada leedihiin haddiiba sifo la sheego tamhiilaa ka dhalana ma jirto ilaahay boqoruu isku sheegay adduunkana boqoray leeyihin ilaahay cilmigou sheegtay bini aadamkana cilmigou u sheega mar wabasharnaa bighulaamin xaliimin caliim ra-ufou ilaahay isku sheegay ra-uuf nabigana ra-uufaa lagu sheegay makhluuq qaarkooda ra-uuf lagu sheegay ra-fada aley ra-fada al bini aadamka ma isku mid a may farqi baa u dhexeey marka ahlu sunnaha manhajka wasadka ay qaateenoo waxaa la yihi laysa ka mithli shayin sax wey ilaahay wax lamida mala wa huwa samiicu lbasiir waa sifaadkii oo loo sugo huwa nafyun can atashbiih watamthiil tanna waxaa weeye sifaadkii oo loo sugo calaa maa yaliiqu eesh bijalaale labadiina qolo marka waxaa la yidhi meesha waxba kuma haysaano almushabihu caabudu wathan ah layidhi ninka ilaahay cid u ekaysiiya wathan meesha adiga aad samaystaa caabududaa ilaahay ma caabudid waalmucadilu caabidu cadam ninka mucadilka ilaah yidhi samci male basar male ma noola maaragtay xayi maahan qayuum maahan waxaan maahan yiri ma caroodo ma raalli ma noqdo raxmo ma lahan yiri raxmadaas waabaa looga jeeda ee adigana waxaad caabudaysaa l waxaan jirina caabudaysa yaa ilaah si xaqa u caabudayo qofka ilaahay nafyi tashbiih iyo tamthiil ka dheereeyey sifaadkiisana u shugay eesh calaa maa yaliiqu bijalaalihi nacam laysa ka milihi marka kaafka tashbiihu ku tusinaya miluna tashbiihay ku tusinaysaa marka waxaa lay waa ta'kiid ma garata ama miligaa ta'kiid loo keena ama kaafka macnaha ilaahay marnaba wax lamida ma jiri karaan waa wa huwa asaguna asamiicu kii wax maqlo albasiir u jeeda lahu allay u sugnaatay maqaaliidu samaawaati samadaha furayaalkooda iyo khasaa-intooda walardi dhulka yabsudu wou fidiyaa arrisqa risqiga liman yashaau cidou doono wayaqdiru waana ku cariiriya qof walba calaa xikmati qof waxaa dhici karta inuu munaasab tahay risqiga in loo fidiyo qofna lagu cariiriyo soo maaha inahu allana bikulli shayin shay kastaba caliimun waa kii og lahu allay u sugnaatay maqaaliidu samaawaati samadaha furahooda walard iyo khasaa-inta isagaa iskale yabsudu wou fidiyaa wou badiyaa oo hodanuu ka dhiga arrisqa risqiga liman yashaau cidou doono wayaqdiru cidou rabana waa ku cariiriyaa xikma darteed inahu allana bikulli shayin shay kastaba caliimun kii og haddaba haddii ay saas tahay alla wuxuu leeyay subxaana wa tacaala diintan aada haysato nabi maxamed oo dadka ugu yeerayso waa diintii ambiyadii hore loo soo dejiyo oo kale bismilla alla wuxuu leeyay marka subxaana wa tacaala sharaca lakum wuxuu idiin dejiyey oo idiin sharciyeeyey min addiini xagga diinta maa wasaa bihi wuxuu u dardaarmay nuuxan nuux iyo waladii kii owxaynaa ilayk iyo waxaan kuu waxyoonay iyo wamaa wasaynaa waxaan u dardaaranay bihi asagaba ibraahiima ibraahim aan u dardaarnay iyo wamuusaa muuse waa ciisaa ciise marka ilaahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nabi maxamedow diintaad haysataa waa diintii ambiyadii hore oo la yaqaano oo ambiyada weliba ugu waaweynaa ululcasmiga ahaa diintay haysteen waa marka markii hore rasuul nuux oo awalu rusulaa la sheegay ilaa aadam isagu nabibuu ahaa shirkina ma jirin ilaa kun sano ilmihiisa shirkigu markuu soo dejiyo nuuxaa lasoo diray marka haddana nabi maxamed oo risaaladiis ugu weyntao khaatamu risaala ayaa la sheegay oo rusha khaatam u ah waxaa loo dabamariyey markaa rasaa-ishii ugu waaweynaa oo ibraahim iyo muuse iyo ciise waa ambiyada ugu waaweyn oo ahlulmilalkao dhan ay yaqaaniin waay marka waxaa la yidhaahdaa diintaas ayaad haysataa oo silkigaa ululcasmi baa ku jirtaa siduu suuratu taqilo ilaah ka sheegay axzaab waid akhadnaa min annabiyiina miithaaqahum wa minka wa min nuux wa ibraahiima wa muusa wa ciise bni maryama oo marka taasaa marka lagu sheego afartaas ululcasmi iyo nabiga shantaas weey diintoodana waa maxay waa towxiidka waa oo wax kale oo ilaahay keyrkiisa aan la caabudin marka diinta wax lagu waxay waa diintaas waa kuwa mushrikiinta waa yaqaan nabiyullahi ibraahim inuu diin xaqo yahuud iyo nasaara waa yaqaaniin nabiyullaahi ciisa iyo muuse iyo nuux intaba way yaqaaniin wixii lala soo diray wax ka duwan ma wadatid marka maxay u diidaan u cinaatamayaan waa adabdaraa la leeyahy adiga xaqaad ku taagantahay sharaca lakum wuxuu idiin sharciyeeyey uu idiin dejiyey min addiina xagga diinta diin waxaa la wixii lagu dhaqmo oo loo hogaansamo oo sharciya maa wasaa bihi nuuxan wixii nuux u dardaaro macnaa u waxyooday iyo waladii owxaynaa ilayka wuxuu adiga kuu waxyooday oo qur-aankaana iyo sharcigan weyn ah iyo wamaa wasaynaa bihi waxaan u dardaarnay ibraahiim u dardaaranay oo macnaa u waxyoonay wey wa muuse aan u dardaarnay iyo wa ciisaa ciise meesha waxaad fahmaysaa ambiyada kale wasaaya ayaa la dhahay laakiin nabiga waxyigaa lagu sheegay macnaa waxaa dareemaya waxyiga nabiga inuu uu ka weyn yahay sidaa darteed wuxuu dhaha nabiga calayhi salaatu salaam maa min alambiyaai nabiyun ma jiro ilaa waqad uutiya waxaa la siiyey maa miluhu aamana calayhi lbashar wax ugu filan dadka markaa inay rumeeyaan mucjizo ku filan wa ina aladii uutiitu waxyan owxaahu llahu ilay midka midka la siiyey waa ka wenya wax marka dadkaas ay ku rumeeyaan keliya waa waxyi weyn waa lidaalika arjuu an akuuna aktharu an akuuna akharahum eesh tabacan inaan uga atbaacman sababto maadaama waxyiga oo weyn atbaaciis waa badanta sababto waa waa maxay waa qur-aankana u weyn nabiga waxyigiisa qur-aankii qof kastaa daalacanaya oo soo islaamay nacam waxa loo waxyooda marka waa maxay an aqiimu diina diinta ooga oo kor u joojiyo diinta ilaahayo tawxiidka ku dhisan kor u taaga walaa tatafaraquu ha ku kala teginino fiihi diinta ha ku kala teginoo koox koox iyo ishaysato iyo shiic iyo axsaab iyo firqooyin ha noqonino macnaa waa diinta in la haysto tawxiidka iyo sharciga in lagu dheganaado koox koox iyo firaq daalla shiica iyo khawaarij iyo jinijaan iyo boqol xisbi iyo aan la kala noqon ama dad madaxnimo ku loolanaya ama dad firqo ahoo mabaadi baatilo wato kulla wada axsaab hooy taasaa la rabaa in diinta la ogo tafaruqa la iska dhaho wixii marka firqo wada waa danaystayaal waa sharaca lakum wuxuu idiin dejiyey min addiini diinta xaggeeda maa wasaa bihi nuuxa nuuxu u dardaarmay iyo waladii owxaynaa ileyka waxaan ku waxayno adiga kaaga waxyaa laga cabiro waa waxweyn wey ambiyada kale waxyi waa tahay laakiin meeshan ambiyada kale wisaaya laga cabira nabigana waxyi xadiidkaasaa ku tusina aan sheegno muujinaya nabiga waxyigiisa waxweyn inuu yahay baabi wambi sal alla aleh wasalam iyo wamaa wasaynaa bihi ibraahiima waxaan u dardaarnay iyo muusa waa ciisa wixii loo waxyooday nabi maxamed ambiyadii kan loo dardaarmay oo macnaa loo waxyooday waa maxay waa tana waryaade dhammaantiinba ambiyada i wixii raacsanow an aqiimu diina diinta joojiya lama rabo diinta in galabgalab laga dhigoo la gacan bidaxiyo kor in loo qaado wey walaa tatafaraqu bi hana kula teginoo gurub gurub iyo koox koox iyo axsaab ha noqonina diinta sidaa u toosan oo tawxiidka ku dhisan iyo cilmiga naafica camalka saalixa gaal iyo mushtarika ma jecla waxaana u daliila qowlu tacaala kabura waxaa ku weynaaday calalmushrikiina mushrikiintii oy la qila-yihiin oysan arki karin oy necab yihiin maa tadcuuhum ilayh waxaad ugu yeerayso oo tawxiidka maa tadcuuhum waxaad ugu yeerayso ilayh ayaga laa ilaaha illaa ho dhibaysa tawxiidka ilaahay keligii hala caabudaa dhibayo ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayn cujaab yahuud iyo nasaara laa ilaaha illaa muxamadan rasuullah dhibayso gaal iyo buudi laa ilaaha illaa muxamadan rasuul diinta islaamka iyo salaada iyo soonka shaceertaa dhib waa kuwa hadda meel kasta isaga yeerto sida diinta loola dagaalamo laakiin waxau dhahay alle allahu alle hadday si kastay gaalada u nacbaa ilaahay waxau dhahay waladi arsala bilhuda diin xaqi yudhiru calaa diini kullihi walow kariha lmushrikuuna soo maaha wallaahu mutimu nuura walow kariha lmushrikuun taas waxaa la diinta ma u fadhinayso nacayb iyo yahuud iyo nasaaro iyo mushrik iyo mulxid iyo buudi diin ma u fadhinayso waana ujeeda inaan u fadhinayn maanta oo waqti muslimiintu ay ka daciifsan jirin diintii meel kastay ku faafaysaa allahu alla yejtabii ileyhi waa u doortaa xaggiis iyo hidaayadiis man yashaau cidow doono wayahdii ileyhi xaggiisana wuxuuhaniya man yuniibu ciddii u toobad keenta ilaahay qofkau arko inuu toobad iyo khayr ou doonaya waa waafajinaya diintiisana ilaahay dadow u xulanayaa qiimo leh marka gaal nacaybkiis diin u fadhin maysee diinta ilaahay waa soo bixisa waxay dhaheen alqaafilatu tamshi waalkilaaba eesh tambaxu safarka waa socona eeyaha meelaha ka cawiye marka dadka oo diinta islaamka hortaagan waa ay meela ka wacla wax kastow keed haysto hub iyo wax kastoo isku dayo ilaaha diinta wata qaafilada diinta tawxiidka allah wata gaalka isagu meelaha mushrik iyo yahuudi iyo nasraani iyo wuxuuy mulxid meelaha ka cawiyo iyo bidci oo iyo munaafiq maanta ma arkaysa gaala kalkaal wax uu ka qaadaa lama arko marka ayadan runta xaqadkaada qofkii maanta nool oo dhegeysana si diinta loo nacabya iyo diinta iyadoo dadkeeda oo daciif yahay say u socoto wou arki karaa wayna gargaarsaneen insha allah sidau ilaahay noo sheegay rasuulkiisa akhir zamaanka way gargaarsaneen kabura waxaa ku weynaada oo ku culus cala lmushrikiina mushrikiinta maa tadcuuhum waxaad ugu yeerayso ilaahi oo tawxiidka bal car waa kaas gaal iyo yahuudi iyo nasraani qof qof masaakiin oo soo samaana car tawxiidka ku kar way iska weynaysiinayaan laakiin he ma u fadhina ala yidhi allahu alla yajtabii ileyhi xaggiis wuxuu u doortaa oo diintiis ma yashaau ciddou doono wayahdii wou hanuuniya ileyhi xaggiis iyo diintiis wuxuu ku hanuuniya man yuniibu cidda soo noqonayso xaqdoon waa ar dad badan oo xaqdoona soo islaamay soo kuma ana arka mujtamacaadkan waa ku aragteen haddaba ilaahay wuxuu leey diinta maxay u nacayaa gaaladan iyo mushrikiin iyo yahuudiyo ma aqoonaysa lahayn may aqoon waaliin idab darro weeye wamaa tafaraquu ma ayna ku kala tegin diintii ilaa min bacdi maa jaa-ahum markuu u yimid maahane alcilmu cilmiga ay u yimid markaasaa ay wax ogaadaan lasii kala cararay ee cilmi dad oo u yimid maxay u kala tegayaan jahlmaba haaye waa baqyan baynahum waa gardarro iyo xaasidnimo yacni yahuud iyo nasaaro kutubtoodii markay u timid ayay firaq firaq kala noqdeen ummadaana markuu kitaabkii nabiga u yimid ay firaq kala noqdeen shiica raafida khawaarij balaayo boqol magac oo wada maaragtay bidca iyo balaayo wadata ma garata magac kasta hala baxeen isagoo khawaarijo boqol magac la bixi kara qaacida la baxya shabaab la baxya boqol magac oo la bixi kara ma garata shiicadii iyo balaayadii iyo mushrikiintii boqol magac oo islaamiya la bixi kara soo ma marka cilmigii markuu mid iskhilaafay yahuudna saasay ahaayeen nasaarana saasay ahaayeen sheikhulislaam markuu miithaal wuxuu miithaal kaga dhigaa mathalan fuqahada iyo nimanka cilmi suluuga oo xoogaha nafta tarbiyeeya wuxuu fuqahada xaqa agtooda yaallo oo cilmigii axkaamta sharciga yaqaano laakiin suluugii iyo aadaabtii waa u baahan yihiin iyo raqaa'iqdii sida haddaba kitaabka bukhaari aan ka arki doono kuwaan suufiyadaa oo kuwooda roona laga wadaa oo maaragtay nafta edbiya naftii sidii loo tarbiyay waa yaqaana kuwaa marka daba baadiniyo noqday oo khuraafaadka lagama wado ee dadkii hore xoogaa naf tarbiyi jiray oo zuhaada la dhihi jiray waagii hore laakiin cilmigii sharciga waa u baahan yihiin laakiin mid walba kana waxaan u malaynayaa axkaamtaa qawaaniinta keligeed inay ku filan taho raqaa'iqdii iyo cabsidii alle iyo naft inuusan u baahnayn kaasna waxaan u malaynaa xoogaha hadduu naftiisa tahdiibiyo inuu axkaamtii sharcigaa ka baha aasoo kii faqiihana kii kale xor waxaad waxna ma haysid orod kii kalena waxay le kii kale waxba ma haysid hadduu waxuu dhahay kan waxuu ay ka faa'iidaysan lahaa kanna waxuu ay ka faa'iidaysan lahaa waxa waaye maaragtay laakiin waa yacni wasaday noqon lahayd ahlu sunnadu dee fiqigii iyo sharcigiina waa haystaan zuhdigiina waa haystaan sida aimada islaamka ay ahaa jireen saxaabada iyo taabiciinta ilaa sharciga islaamkana waa yaqaaneen zuhaadna waa ahayn soo ma culimmada islaamka ibnu taymiya iyo imaam shaafici imaam axmed iyo bukhaari iyo xaafid ibnu xajar iyo nawowi wax ka saahidsanaa lama arko sharcigana cid kaa qoogaa lama arko soo ma marka baqyiga saasoo kale waa baqyiga waa saasoo kale qofkaas xaqa agtiisa oo inkiraya kaasna kan xaq u haayo inkiraya waa la islacnadayaa marka marka baqyiga waa saas oo kale waa wamaa tafaraquu ma aysan iskhilaafin ilaa min bacdi maa jaahum alcilmu cilmigu markuu imid baqyan baynahum gardarsi iyago iskarsanayaan haddaba dadkii ayagoo kala gardaran oo iswada dulminayo xogaa adduunyadaa lagu wada noolyahay cabaar waa la isdhibayaa taasi maxay taha laleeyahy ilaaha ka jawa wuxuu dhahay walowlaa kalimatun kalimo haddii lala yahay iyo qadar sabaqad hormartay min rabbika rabbigaaga xag ka hormartay oo waa maxay ilaa ajalin musama yacnii in loo kaadiyo dadkaas ilaa ajalin waqti musaman ah ajal la magacaabay oo ama adduunyada waqti loo qabtay ah ama aakharo inay gaaraan oo halkaas ay maaragtay thawaabtooda iyo cuquubadooda ay ku kala helaan labadii iska soo horjeeday la qudiya beynam isla marka uu khilaafka uu dhaco ayaa muxiqi mubdilka la kala saari lahaayo muxiqana loo gargaara mubdilkana isla markii la baabi'i lahaa laakiin waxaad arkaysaa cabaaraa isla noolaanaya oo waqti dambaa la kala baxaya sida nabigu meeqa sano ayaa mushrikiintu ay jigjig lahaayeen saddex iyo toban sano oo maka joogay iyo laba sano oo haddana uu madiino uu joogay ka bacdaa bederlosman jabkii ugu weynaa ku dhacay waa sii wadeen waa sii wadeen ayagoo laakiin jaban iyo jiisa ilaa fatxu maka dhulka la dhiga markii dambe carabigii kale iyo gaaladii waaweynaa iswaashay ruom iyo faris ayagana waa lala dhigay haddii markii muslimiintii hurdeenay soo noqdeen marka soo maa ama waxaa dhici karta ilaahay inuu u kaayo dadkan ilaa aakharaba oo adduunkooda caafimaad ay ku dhammaystaan dadka mubdiliinta laakiin aakhare la kala baxay labada waa dhici karta oo ilaah baa wuxuu u qadaray ajal waa maxay ama adduunyada xoogaa in lagu akhiro ama aakharaba kala baxa weyn uu noqdo haddii kale isla markaa qofka muxiqaana waa loo gargaari lahaa xaqa wata kan mubdilkaana waa la fooci lahaa laakiin waxaa la yidhi waqtigay leeyihiin walowlaa kalimatun hadii la ayaa kelima oo sabaqaad ka hormartay min rabbika ilaa ajalin intii ajaloo musama la magacaabay laqudiya baynahum waa la kala xukmi lahaa waa la kala saari lahaa wa ina aladiina kuwii uurisu lkitaaba kitaabka la dhaxal siiyey oo yahuud iyo nasaaro ah ma garate min bacdihim wa ina aladiina kuwii uurisu lkitaab la dhaxal siiyey ma garate min bacdihim gadaashooda la dhaxal siiyey ambiyadaas gadaashooda la dhaxal siiyo ambiyadaas lasoo sheegay muuse iyo ciise iyo kutubtooda dhaxlay la fii shakin bay kaga sugayeen minhu min alqur'aani muriibin oo shaki aada iyo aada u weyna marka kuwa kitaabka la dhaxasiiye qaar waxay leeyiin waa yahuud iyo nasaaro qaarna waxay leeyiin mushrikiinta laftooda waa soo gelayaano haddee kitaabkan iyagaa loo soo dejiyo inuu xaq yahaana abujahal iyo kooxdiisi waa fahamsanaayeeno way arkeene cinaad ayay maanta ma arkaysa u diideen tan kale qisaskii nabi ibraahim iyo nabi ismaaciil iyo rasaaladooda waxbay ka xasuustaan oo way ogyihiin edabdarray u diidayaan saa darteed mushrikiintii ahlulkitaabkaba aayadda way kulminaysaa wa ina aladiina kuwii uurisul kitaab la dhexasay min bacdi min bacdi arusuli la fii shakin bay kaga sugan yihiin minhum min alqur'aani qur-aankan xaggiisa muriibin ee aada shaki maanta ma arkaysa aada u culusoo shaki geliya ayay ku sugan yihiin halkaasio maanta noogu joogayaa insha allahu tacaala bukhaariga ayaa noogu xigay